بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث يعني ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال وحر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام أيان أركي في ليلة إضحيان habeen dayax iftiimaya uu jiro ay fii leylatin muqmira habeen dayax iftiimaya uu jiro ayaan nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam wa calayhi xullatun xamraa xaal nabiga dushiisa ay ahaatay xullo xamraa gaduudan xulladu waa isku joog fa jacaltu waxaan guda galay anduru ilayhi inaan fiirinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ila alqamari iyo dayaxa fala huwa cindii fala huwa nabigu sala allahu calayhi wasalama cindii agtayda axsanu waa ka qurux badan yahay min alqamari dayaxa dayaxa waa ka iftiin badan yahay waxaan isku fiirinaya buu leehay nabiga iyo dayaxa calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaana ka wanaagsanay dayaxa bimacnaa waa ka qurxoonaa oo waa ka iftiin badnaa iftiinka dayaxa waa iftiin aada u qurxoon laakiin waxaa kasii qurxoonaa midka nebiga sala allahu calayhi wasalam قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق قال وحو سأل رجل ننبا وحو ويدي البراء بن عازب رضي الله عنه أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف وجه النبي عليه الصلاة والسلام سيف أو كلمي وها yacni xagga birbiriqa iyo iftiinka sida seefta oo kale miyuu ahaa qaala wuxuu yidhi laa maya bal midlu lqamar wuxuu ahaa dayaxa oo kale xadiidkan laba macnaa lagu fasiray kaana rasuulullah kaana wajhu rasuulillahi midla sayf inuu ula jeedo min xayu lamacaan xagga iftiinka seeftu waa birbirqaysaa oo iftiin badanay leedahay yani waa iftiimaysaa sida seeftoo kale miyuu nebigu calayi slat slam wejigiisa u iftiimayey markaasuu yidhi maya bal sida dayaxoo kale u iftiimayey waxaa kaloo lagu fasiray wejiga nebiga calayhi salaatu wasalaam ma wuxuu ahaa seeftoo kale min xayu tuul xagga dhirirka ma weji dhuubnaa sida seeftu u dhuuban tahay miyuu u weji dheeraha wejigiisa u dhuubnaa markaasuu yidhi maya sida dayaxa u wareegsan yahay oo kale ayuu wejigiisu ahaa wejigiisu weji dhuubanoo dheer ma ahayn ee weji wuxuu ahaa tadwiir iyo wareeg ku jiro oo sida dayaxa shabaha qaala xadaanaa abu daawuud almasaaxifi sulaymaan ibnu salm waa magaciisa abu daawuud almasaaxifi magaciisa waxa la yhahda sulaymaan ibnu salm qaala xadaanaa nadr ibnu shumayl can saalix ibni abi akhdar can ibni shihaabin can abi salamata can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam abyada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid cad kaannamaa siiqa waxaad moodaa in laga soo dhalaaliyay min fidatin fido rajila shacri wuxuuna ahaa mid tintiisu ay tahay mid dhexdhexaad ah oo u dhaxaysa bayna asabdi waaljucuuda tima jileec zaa'ida iyo tima adkaan mid u dhaxaysa ayay tintiisu ahayd nebigu wuxuu ahaa buu yidhi abyad kaannamaa siiqa min fida fidaduna way caddahay wayna iftiimaysaa sida fido in laga soo dhalaaliyo fidadii oo kale ayaad moodaa bu wejiga nebiga caleyh salaatu wasalaam ama muuqaalka rasuulka caleyh salaatu wasalaam in fido laga abuuray oo fido laga soo dhalaaliyaad moodaa xadaanaa qutayba bnu saciid qaala ahbaranaa alleyth bnu sacd can abi zubayr can jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala alla alay slam qaala wuxuu yidhi curida calaya alambiyaau ambiyadii ayaa la ii soo bandhigay bandhigan nabiga uu leeyahay ambiyadii ayaa la iisoo bandhigay waxay ixtimaashaa inay tahay fii ru'yati almanaam hurdada dhexdeeda riyo uu ku riyooday ayadoo ambiyada loo soo bandhigayo ru'ya alambiyaana waa xaq waxaa kaloo muxtamala inuu nebigu ula jeedo calayhi salaatu wasalaam fii leylati alisraa habeenkii la dheelmiyey ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam ambiyada uu la kulmay inuu ula jeedo bandhigga curida calaya alambiyaau ambiyada ayaa la isoo bandhigoon arkay fa idaa muusa calayhi asalaam waaba muuse calayhi salaatu wasalaam darbun min alrijaal darbun ah dhexdhexaad min alrijaali ragga xaggood macnaha ragga kuwooda dhexdhexaadka ah ayuu ahaa muusa waxayna culimmadu ku fasireen waa dhexdhexaad waxaa loola jeedaa ma cayilnayn caato ziyaadaana ma ahayn kaannahu waxaad moodaa min rijaali shanuu'ah inuu yacni ka mid yahay min rijaali shanuu'ah qabiilka la yidhaha shanuu'a raggeeda inuu ka mid yahay aad moodaa yacni raggaas ayuu u muuqaal ekaa rijaalu shanuu'ah waa shanuu'adu waa qabiil ka mida min asd qabiilka la yidhaha asd qabiil ka mid ah ama laf ka mid ah waxaa la yihahdaa shanuu ah waana min alyaman oo waxay ka mid yihiin min qabaa'il alyaman waxayna culimmadu sheegeen qabiilkaasi muuqaal ahaan inay ahaayeen dad dhexdhexaada muuqaalkooda ma ahayn dad lafa yaryaroo gaagaaban mana ahayn dad aada u dhaadheer laakiin waxay ahaayeen dad dhexdhexaada oo xoog leh muuqaalkooda raggaasaad moodaa buu yidhi inuu ka mid yahay macnaha raggaas uu eegay u shabahaa wara-aytu ciisa bna maryama calayhi salaam waxaan arkay buu yidhi ciisa bna maryam faidaa aqrabu man ra'aytu bihi waxaa ugu dhow buu yidhi qof aan arkay shabahan xagga shabahidda yani wuxuu ugu dhow yahay curwat ibnu mascuud qof dadkaan arkay wuxuu ugu dhow yahay xagga shabaha curwa ibnu mascuud faidaa aqrabu man ra'aytu bihi qofka ugu dhowaayaan arko bihi yani shabahan xagga shabahidda curwat ibnu mascuud waa curwa ibnu mascuud cumar ibn mascuud aada iskugu ekaayeen cumar ibn mascuud waa saxaabi radia allahu canhu wa ra'aytu ibraahim calayhi salaam waxaan arkay buu yidhi ibraahim calayhi salaam faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan saaxibukum qofka ugu dhow ee aan arko xagga shabaha qofka ugu dhow waxaa waaye saaxibukum saaxiibkiin yacnii wuxuu ula jeedaa nafsahu naftiisuu ka wada calayh salaatu wasalaam yani nebiga calayh salatu wasalaam iyo nebiyullahi ibraahim aad bay isku shabahaan isku egyihiin wara'aytu jibriila calayhi salaam jibriil ayaan arkay faidaa aqrabu man ra'aytu bihi shabahan dixya qofka ugu dhow ee aan arko xagga shabaha ugu dhow waa dixyat lkalbi radia allaahu canhu waa saxaabi yacnii jibriil markuu nebigu arkaya calayh salaatu wasalaam wuxuu ku arkay waa calaa suurati lbashar suuradda basharka iyo bani aadamka oo aan ku arkay jibriil calayhi salaatu wasalaam waxa uu shabahay dixyat lkalbi maxaa yeele rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida badan wuxuu jibriil la kulmi jiray ama uu kula kulmi jiray calaa suurati albashar suuraddii alla u abuuray jibriil rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba jeer uu ku arkay laba jeer unbuu ku arkay suuradda asal ahaan jibriil loo abuuray laakiin wuxuu ugu imaan jiray suurad yacni qof bashara suuraddiisa ugu imaan jiray markuu qof bashara suuraddiisa uu ku imaanayo wuxuu ugu dhowaa xagga ekaanshaha dixyatulkalbi qال xdثna سفyان بن وkيiع ومحaمد بن بشhاaر المعنى واxidun macnuhu waa waaxid wey qaalaa waxay yidhaahdeen labadoodu أخhbarna يزيد بن hاrون عن سacيid الجurayري qاala samictu abاطفyل رضي الله عنه yquل رأytu النبy slى الله عليه وسلم نbiga عlيه الصلاaة وسلام ayaan arkay وma baqya عlى وجه الأرضi arlada dusheedana kuma harin أxad qof ra'aahu nebiga arkay غayrii oo aniga غayrkaya qultu waxaan idhi sifu lii maxaa yeele abu tufayl wuxuu ahaa aakhiru saxaabati mowtan saxaabada midka ugu dambeeya ayuu ahaa xagga geerida marka wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaan arkay arlada dusheedana kuma harin qof nebiga arkay oo aan aniga ahayn macnaa saxaabadii kaleo dhan way dhinteen asaa ka dambeeyey qultu waxaan idhi buu yidhi sifhu lii ii sifay nebiga calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi kaana abyada nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa midcad maliixan qurxoon oo mandarkiisa iyo muuqaalkiisu aada u qurxoon yahay muqasadan dhexdhexaada saddex sifuu ku sheegay inuu yahay mid cad caddaankana waa soo marnay ma ahan caddaan weyda laakiin waa caddaan uu ku jiro xumra iyo gaduud wuxuu kaloo ku sifeeyey inuu yahay maliixan mid qurxoon guud ahaan jirkiisa iyo muuqaalkiisa wuxuu ahaa maliixa aljismi maliixan bimacnaa waa jamiilan wuxuu ahaa mid qurxoon muqasadan la dhexdhexeeyo oo dhexdhexaada dhexdhexaadnimadana waxaa waaye jawaanib fara badan nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid dhexdhexaada min xayu tuuli waalqisar markii laga fiiriyo dhirir iyo gaabnaan dhexdhexaadu ahaa wuxuu nebigu ahaa calayh isalaatu wasalaam mid dhexdhexaada min xayu albayaadi wasawaad caddaan iyo madow dhexdhexaadu ah maxaa yeele caddaan weydana ma ahayn madow xigeenna ma ahayn wuxuu nebigu ahaa calayh isalaatu wasalaam mid dhexdhexaada min xayu اljucuudati wالsabti markii laga fiiriyo tima adeega iyo tima jileeca nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu ahaa mid dhexdhexaada intaba waxay soo gelayaan hadalkiisa ah muqasadan nebigu dhexdhexaad u ahaa macnaha jawaanibta kala duwan oo dhan dhexdhexaad u ahaa xadaثna cabdالlahi bn cabdالرaحman qaala akhbarana ibrahim bn mundir alxizaami qaala akhbarana cabdاlcaزiiz bn abi haabit الzuhri cabdاlcaزiiz bn abi haabitin الzuhri waa matruuk qaala akhbaranii ismaaciil ibn ibraahim ibna akhi muusa ibni cuqba muusa ibni cuqba walaalkii ayaa dhalay ismaaciil ibni ibraahim ibni cuqba can muusa ibni cuqba can quraybin can ibni cabbaas qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam aflaja haniyatayni nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa mid labadiisa yani ilkoode oo labada ilkoodee sare ay kala fog yihiin ama ay kala tagsan yihiin macnaha fanaxu lahaa waay labada ilkoodaa kala dhaqaaqsan xoogaa fanax yaru lahaa idaa takallama hadduu uu hadlo ru'ya waxaa la arkayaa ka nuuri sida nuurkoo kale u muuqanaya yakhruju oo ru'ya waxaa la arkayaa buu yidhi ka nuuri nuur oo kale oo yakhruju ka soo baxayo min bayni hanaayaahu labadiisa ilkood inta udhexaysa labadii silka inta udhexaysa macnaa meeshii fanaxda ahayd waxaad moodaa nuur inuu ka soo baxaya markuu hadlo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkani waa daciif bal waa daciifun jiddan sanadkiisa waxaa ku jira cabdilcasiis bni abi haabit aلzuhri oo matruukulxadiida cilada xadiidka iyo aafada xadiidku waa ninka xadiidkaasna wuxuu u dembeeyey baabkii ku saabsanaa fii sifati khalqi nabiyi sala allahu calayhi wasalam sifada abuurista rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo sida alla subxaana wa tacaala uu rasuulkiisa u abuuray baabkii ku saabsanaa xadiidkaasaa u dembeeyey wuxuuna ku xijin doonaa faraan khaatamu nubuwa khaatamkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee aan soo marnay ee ku yiilay bayna alkatifayn labada garbood inta udhaxaysa iyo sifada uu lahaa iyo axaadiida ku timid والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في خاتم في خاتم النبوة وهو باب يهي ما جاء وحي كيمد في خاتم النبوة خاتم كي نبي النمذا الخاتم والخاتم labaduba waa bannaan tahay intaada la kordhigo in la hoos dhigo wuxuuna ka mid yahay khaatamkaasi min dalaa'ili nubuwa waxyaabaha tusinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa oo kutubtii hore fi tawraati walinjiil ayaa waxaa lagu sheegay sifaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ka mid yahay khaatamkaas xadaanaa qutaybatu bnu saciid قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن جعد والإر هذا جعيد والإر هذا جعيد أو بالتصغيرة هي جعد قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه أبو يزيد سائب بن يزيد كن يدي سوح هذا أبو يزيد وهكذا الله شيء أبو عبد الله سمعت سائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي هوريرتي با وحي إلى آدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام حقي فقالت وحي تري يا رسول الله إن ابن أختي ولا شيء ويل كذا وجع وجع أو جيم كالله بمعنى ومريض ومدجرا فمسح رأسي فمسح صلى الله عليه وسلم رأسي نبي عليه الصلاة والسلام وحو مسحي مدحيقة ودعا لي بالبركة بركونا يقود عيي وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وهو ويسيستي فشربت من وضوئه بيه ويسدى أما حبنه النبي عليه الصلاة والسلام بيه كداتي وكو ويسيستي أيان عبي وقمت وحن استاقي خلف ظهره nabiga calayhi salaatu wasalaam dhabarkiisa gadaashii ayaan istaagay fa nadartu waxaan fiiriyey ila alkhaatami bayna katifayhi oo kusoo oo ku yaala nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa garbood inta u dhaxaysa labadiisa garab inta u dhaxaysa ayuu ku yiillay laakiin wuxuu xigay garabka bidix dhankiisa ayuu u badnaa ama u dhowaa waxayna yidhahdeen culammadu xikma ku jirto oo garabka bidix xaggiisa waxaa jira qalbiga qalbiga iyo khaatamkuna waxay yidhahdeen waa isku dhowaayeen ama waa isku beegnaayeen markii la leeyahay marka bayna katifayhi macnuhuma ah in labada garab dhexbartamahooda uu ku yaallo laakiin wuxuu xigaa garabka bidix jihadiisa fa idaa huwa waaba khaatamkao milu ziri اlxajala wuxuu la mid yahay buu yidhaahda ziri اlxajala alxajala laba macnoba waa lagu fasiray in lagu fasiro qubba qubad dhisan oo sida aqalkii oo kale u dhisan korna ku leh guntimo ku leh qubadaasi gun guntinteeda ayaa waxaa la yidhahdaa zir xajaladuna waa qubadii marka milu ziri اlxajala guntinta qubada oo kale ayuu u eg yahay khaatamka nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa waa lagu fasiray waxaa kaloo alxajala lagu fasiray aaa'ir oo waxa la yidhi waa shimbir zirna waxaa lagu macneeyey albayd milu ziri اlxajala ay milu baydi alxamaama wuxuu la mid yahay ukunta shimbirta oo kale ayuu u egyahay ukunta shimbirtu yani midabkeedoo kale ayuu leeyahay macnaa waa shabaha waa u egyahay waa u egyahay macnaheedu waxa waaye xagga kuusnaanta iyo soo taagnida ayuu shabaha laakiin xagga midabka khaatamku wuxuu egyahay jismiga nebiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka jismigiisa waa la soo sheegay midabkuu lahaa oo waa soo marnay inuu nebigu caddaa calayhi salaatu wasalaam caddaan ay ku jirto xumra khaatamkuna waa sidaasoo kale laakiin waxa lagu isku shabahayo waa xagga xajmiga iyo weyninka ayuu wuxuu ka shabahaa ukunta in lagu fasiro ukunta shimbirta oo kale in lagu fasiro axaadiida qaaraa ku timid waana noo imaanaysaa axaadiis waxay u markhaati kacayaan macnaha dambe oo zir ilxajala in loola jeedo baydulxamaama xamaamadu waa nooc shimbirta ka mid ah saa ibnu yaziid radia allaahu canhu wuxuu yidhi habaryartay ayaa waxay ii waday nebiga calayhi salaatu wasalaam dabcan markaa waa yaraa markaasay tii rasuulka ilaahayow walaashay wiilkeeda waa xanuunsan yahay waxay rabtaa nebigu inuu u duceeyo calayhi salaatu wasalaam riwaayadaha qaar waxaa ku yimid inay tidhi inna bna ukhtii waqaca walaashay wiilkeeda waqaca bimacnaa waa dhacay lugaa wax ka gaareen riwaayaddaasi waxay tusinaysaa waxa gaaray ama meesha xanuunka ka hayo inay tahay lugta aysan ahayn madaxiisa ile culamada qaara fa masaxa ra'sii markuu yidhi waxay ku fasireen in madaxa laga hayay saas darteed nebiga madax uga masaxay calayhi salaatu wasalaam laakiin riwaayadda kale waxay tusinaysaa meesha laga hayay ee xanuunaysa inaysan ahayn madaxa oo ay tahay lugta lugaa wax ka gaareen markaasay u sheegtay in uu xanuunsan yahay oo lug laga hayo nebigu calayhi salatu wasalaam madaxu ka masaxay waxayna yidhahdeen culamadu halkaa waxaa laga qaadanayaa atalatuf bilmariid in loo dhibriyo qofka xanuunsan dhibrintana waxaa ka mid ah in madaxa gacanta laga saaro ama jismigiisa meel ka mida gacanta laga saaro ayadoo naxariis loo muujinayo fa masaxa ra'sii madaxayga ayuu masaxay buu yidhi wadacaa lii wuxuuna iigu duceeyey bilbaraka baraka uu iigu duceeyey ducadaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey saa ibnu yaziid ilaahay waa ka aqbalay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo waxaa jirta riwaayad ku jirta fii saxiixi albukhaari jucayd bni cabdiraxmaan ayaa wuxuu yidhaahday ra'aytu saa ibnu yaziid waxaan arkay buu yidhi saa ibnu yaziid ibna arbacin wa tisciina asigoo jira sagaashan iyo afar sano waxaan arkay saa ibnu yaziidoo sagaalyani afar iyo sagaashan jira jaldan ay qawiyan oo xooggan muctadilan taaganna oo macnaha taagnaantiisu ay siman tahay ma soo galoolan sida dadka waayeelada ah ay u soo qalloocmaan markuu qofka duqoobo awooddiisuna ma daciifin asoo xoog leh ishaysta ayaan arkay buu yidhi sagaashan iyo afar sanana jira faqaala wuxuu yidhi qad calimtu waxaan ogaada buu yidhi maa mutictu bihi samcii la iiguma raaxaynin maqalkayga wa basarii iyo araggayga ilaa biducaa'i rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam ilaa ducadii nebiga mooyaane caleyhi salaatu wasalaam waxaan ogaada buu yidhi maqalkayga iyo araggayga ilaahay iiguma raaxaynin ilaa ducada nebiga sababteeda mooyaane macnaa ducadii nebiga uu igu duceeyey caleyhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay ii aqbalay buu leeyahay markaasuu wuxuu sheegay xadiidkan oo wuxuu yidhi habaryartaybaa hooyadii yani habaryartaybaa waxay ii geysay nebiga caleyhi salaatu wasalaam markaasay tidhi ina bna ukhtii shaakun shaakin walaashay wiilkeyga wiilkeeda waa mid sheeganaya oo xanuun ka sheeganaya fadcu llaaha lah rasuulka ilaahay u duceeyey qaala fadacaa lii nebiga waa ii duceeyey buu yidhi caleyhi salaatu wasalaam marka ducadii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa isoo gaartay barakadeedan ayaan helay buu leeyahy shaahidku waxa waaye saa ibnu yaziid wuxuu fiiriyey khaatama nubuwa kadibna waxa uu sheegay sida ay u taallo khaatama nubuwa qaala xadaanaa saciid ibnu yacquub aaalaqaani saciid ibnu yacquub aaalaqaani kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abu bakrin qaala xadaanaa ayub ibnu jaabir waxaa la yidhahdaa kunyadiisa abu sulaymaan alyamaami waa daciifu alxadiid can simaak ibni xarb kunyadiisa waxaa la yidhaha abulmugiira riwaayatuhu can cikrima waa daciifa laakiin can hayri cikrima hadduu xadiid ka wariyo riwaayadiisa waa saalixa macnaha waa riwaayad u suuban in la xujaysto laakiin cikrima markuu ka wariyo waa daciifu lxadiid simaak ibni xarb can cikrima waa mudariba waa riwaaya daciifa hadduu can hayri cikrima ka wariyo xadiidkiisa waa maqbuul waa la qaadanaya halkan wuxuu ka wariyey jaabir ibni samura can jaabir ibni samura radi allaahu canh qaala wuxuu yidhi ra'aytu lkhaatama waxaana arkay khaatamkii bayna katifay rasuuli illaahi sala allahu caley wasalam oo ku yaala labada garabe nebiga caleyh isalaatu wasalaam inta u dhaxaysa hudatan xamraa hudatan ay qicata laxmi waa qayb hilib ka mida oo xamraaa gaduudan qayb hiliba oo gaduudan waay khaatamku mila baydati alxamaama wuxuu shabbahaa baydati alxamaama shimbirta ukunteedao kale ayuu u shabbahaa u egyahay ma xagga midabka uga egyahay mase xagga xajmiga xajmiga way amaa midabka jismiga nebigu u egyahay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan sanadkiisu waa daciif laakiin xadiidku waa saxiix oo wuxuu ku yimid dariiqaan ahayn dariiqan dariiqan ciladiisa waa ayub ibnu jaabir oo culamaau lxadiid ay daciifiyeen laakiin waxaa jira dariiqaan ahayn dariiqa ayub ibnu jaabir oo imaamu muslim raximahullah uu ku soo saaray fii saxiixi min ariiqi cabdillaah can israa'iil can simaak ibni xarb can jaabir ibni samura lafdiga ku jira fii saxiixi muslim wuxuu ahaa ra'aytu lkhaatama cinda katifihi waxaan arkay buu yidhi khaatamkii cinda katifihi nabiga calayhi salaatu wasalaam garabkii agtii ayaan ku arkay mila baydati alxamaama wuxuu shabbahaa ukunta shimbirta oo kale yushbihu jasadahu yushbihu khaatamku wuxuu shabbahaa uu egyahay jasadahu jirka nebiga calayhi salaatu wasalaam yushbihu jasadahu maxay faa'iideynaysaa lown ahaan iyo midab ahaan jirka nebigu shabbahaa laakiin waa mila baydati alxamaama xagga xajmiga wuxuu la egyahay waa cad hiliba oo shacri iyo tin ay ku taallo shabbahana xagga xajmiga ukunta shimbiraha oo kale laakiin midab ahaan jirka nebiga u eg calayhi salaatu wasalaam waana min dalaa'il اnubuwa oo kutubtii hore ayaa lagu sheegay rasuulka la soo dirayo calayhi salaatu wasalaam inuu astaantaasi calaamadaha leeyahay khaatama nubuwa sidaasaa loo yidhi xadaanaa abu muscab almadani abu muscab almadani waxaa la yidhahdaa cabdusalaam ibnu muscab qaala akhbaranaa yuusuf ibnu maajishuun yuusuf ibnu yacquub ibnu maajishuun maajishuun jiimka ku jira waa muhallath waa muhallath maxaa laga wadaa saddexda xarakaa ku bannaan inaad jiimka hoos dhigto iyo inaad kor dhigto iyo inaad godo almaajishuun iyo almaajushuun iyo almaajashuun saddexdaba inaad tidhahdo waa kuu bannaan tahay kelimadda ah maajushuun asalkeedu waxay yidhaahdeen waxay ahayd kelima cajamiya oo luqada cajamta waxaa la dhihi jira bay yidhahdeen maahukuun maahukuuna ahayd ay yidhahdeen fii luqati alcajam macnaheeduna waxaa waaye yushbihu alqamar dayaxu shabahaa we almaajishuun dayaxu u egyaha way macnaheedu waa asalka kelimadda iyo meeshay ka timid asalkeedu waa kelimad cajamiya macnaheeduna waxa waaye qofkaasi lagu tilmaamayo waa qof dayaxa shabaha macnaa xagga nuurka ama xagga iftiinka ayuu daba- dayaxa shabahaa can abiihi aabbihiis waa yacquub can caasim bni cumar bni qataada abu cumar wa yuqaalu abu camrin labada waa la yidhi abu cumar iyo abu camr labada kunyaba waa lagu sheegay can jaddatihi rumaytha wuxuu ka wariyay ayaydii rumaytha rumaytha bintu camr ibn haashim waa saxaabiya radia allahu canha qaalat waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalam waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam walow ashaau haddii aan doono an uqabila alkhaatama inaan dhunkoodo khaatamka alladii kaasoo bayna katifayhi labadiisa garab u dhaxeeya min qurbihi dhowaanshihiisa awgeed saan ugu dhowahay darteed haddii aan doono inaan dhunkoodo la facaltu waan samayn lahaa bay ti macnaa aadaan ugu dhowaa bay ula jeedaa waxaan maqla marka nebiga yaquulu asigoo dhahaya lisacdi bni mucaad yowma maata sacd bni mucaad asigoo kule maalinkii sacda uu dhintay ihtaza lahu carshu raxmaan waxaa u gilgishay lahu ay limowti sacdin carshu raxmaan allaha raxmaanka carshigiisa qaala xadaanaa axmed bni cabdah addabi abu cabdillaahi albasri wa caliy bni xujr abulxasan kunyiisahaleer abulxasan almarwasi wagayru waaxidin qaaluu waxay yidhaahdeen akhbaranaa ciisa ibnu yunus ciisa ibnu yunus ibni abi isxaaq asabiici wuxuu la dhashay israa'iil israa'iil ibnu yunus ayuu la dhashay can cumar bni cabdillaah mawlaa gufra kunyadiisa xaleerada abu xafs qaala xadaanii ibraahim ibnu muxamed min wuldi caliy bni abi aalib radia allahu canhu wuxuu ka mid yahay carruurta caliy bni abi aalib qaala wuxuu yidhi kaana caliyun radia allahu canhu idaa wasafa rasuula allah sala allahu calayh wasalam cali wuxuu ahaa hadduu nabiga sifeeyo fadakara alxadiida xadiidka ayuu sheegay bituulihi wa qaala wuxuu yidhi bayna katifayhi labadiisa garab inta u dhaxaysa khaatamu nubuwa waxaa ku sugan khaatamu nubuwa wa huwa khaatamu nnabiyiin nebiga calayhi salaatu wasalaam waa midka ambiyada lagu khatimay nebi ka dambeeye ma jiro xadaanaa muxamed ibnu bashaar qaala akhbaranaa abu caasim addaxaak ibnu makhlad laqabkiisana waxaa la yidhaahdaa annabiil abu caasimin annabiil qaala akhbaranaa cazra ibnu haabit qaala xadaanii cilbaa ibna axmar alyashkuri qaala xadaanii abu zayd camr ibnu akhtab alansaari radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu yidhi yaa abaa zayd udnu minii iga soo agdhowow famsax dahrii dhabarkayga masax famasaxtu dahrah dhabarkiisa ayaan masaxay fawaqacat asaabicii farahayga waxay ku dhaceen cala alkhaatami khaatamkii bay ku dhaceen khaatamu nubuwa ee nebiga dhabarka uga yiila calayhi salaatu wasalaam ayay farahayga ku dhaceen buu yidhi qultu waxaan idhi wamal khaatam khaatamku muxuu yahay qultudan waxaa iska leh cilbaa ibn axmar waxaan ku yidhi buu yidhi muxuu yahay khaatamku qaala wuxuu yidhi shacaraatun waa timooyin mujtamicaatun kulansan waa timooyin xoogaha u kulansan timooyinkaas laakiin maxay ku dul yaallaan qicatu laxmin ayay ku dul yaallaan xoogaa hiliba oo soo baxsan oo lagu shabahay midlu baydati alxamaama tinaa ku dul taalla khaatamu nubuwa waa kaa dhabarka nebiguuna ku yiili calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan labada garbood dhexdooda jihada bidixayna u badnayd taasaa waxa la yidhaha khaatamu nubuwa waxayna ka mid ahayd waxyaabaha iyo astaamaha lagu garanayo nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa maxaa khaatamu nubuwa loo yidhi culamada qaar waxay ku maga- ku macneeyeen n khaatamu nubuwa waxaa loo yidhi khatmigaas dhabarka nebiga lagu dhigay calayhi salaatu wasalaam wuxuu tusinayaa in ambiyadii asiga lagu soo khatimay nebi ka dambeeyana uusan jirin maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allah wkhaatama annabiyiin nebiyada asaa lagu soo gebagabeeyey calayhi salaatu wasalaam laa nebiya bacdii nebi aniga iga dambeeya ma ma jira buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa khaatamu nebiyiin arrintaasina waxay yidhahdeen waa khatmigii iyo daabacaadii iyo soo xidhiddii ugu dambaysay lagu soo xiray ambiyadii oo nebiga lagu khatimay calayhi salaatu wasalaam waxayna astaan iyo calaamad u ahayd inuu yahay rasuul min cindi illaahi casa wajal yahuudduna way yaqiineen astaantaas waa ku garanayeen nasaaraduna waa ku yaqiineen maxaa yeeley fi lkutub almutaqadima ayaa lagu sheegay sifaadka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ka mid tahay khaatamu nubuwa oo uga taalla bayna katifayhi labadiisa garab inta u dhexaysa wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin